بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة waxaan isku dayayaa war kooban inaan ka idhaahda ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala kitaab bakanaynu masaajidda ku quruxsanno ee meel kasta yaalla saddex qodob oo keliya baan tilmaami doonaa markaa kitaabkani ugu horeyn waa alle kalaamkiisii khalqiga ama kownka ama universekan aynu joogno dhammaantii waa ilaahay makhluuqaadkiisii waa ficilkiisii kitaabkanina waa ilaahay hadalkiisii subxaanahu wa tacaala shayga labaadan wax ka odhan doonana waxa weeyaan mar labaad kitaabkani waa mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo siiyey waa waxa konfusgaraynaya ama caddaynaya duruufgaraynaya inuu nebi maxamed nebi yahay xagga alle ka yimi oo rasuul ah oo diin wada halka ambiyada kale mucjizaad xisiya inta badan la sii jiray nebigu mucjizaad badan waa la siiyey laakiin kanaa ah ka rasmiga ah waa shayga saddexaad aan rabo inaan tilmaamaa waxa weeyaan madmuunka kale uu kitaabkani waxa uu sido waa manhaju xayaa waa bini aadamku siduu u noolaan lahaa ama waa nolosha siduu u isticmaali lahaa cidda wax samaysee dunida aynu naqaano mishiin cusub gaadhi cusub wax cusub marka la keeno kataloog baa la socda kuu sheegaya how to use it marka hore sidaad waxan u xidhxidhi lahayd marka dambe saad u isticmaali lahayd ku daarad garaynaya oo gaadh garaynaya ilaahay isagaa ku abuuray kanna waa kataloogii lagu soo raaciye loogu talagalay nolosha tan saad u isticmaali lahayd maadaama wakhtigu kooban yahay sheekh saciidna aan qayb u reebi doono waxaan isku dayayaa saddexdaa qodob oo kooban inaan soo koobo ka koowaad waa ilaahay kalaamkiisii subxaanahu wa tacaala ilaaha cirka iyo dhulka iyo dunida iyo wax walba abuuray ilaaha khabiirka ee caliimka dee hadda lagu idhaahdo nin professor oo khabiir waxaa ku abaa hadlaya waxaa laga yaabaa dadka wax adanaynaya oo dham inay yidhaahdaan ninkii dunida looga dambeeya maanta lecture jeedinayo loo soo xaadiro bimujarad waa insaan waxoogaa bartay maxaad u malaynaysa haddii lagu idhaha rabu samaawaati walardi baa hadlaya oo adiga kula hadlaya innagu markaynu qur-aanka akhriyayna dad badani waxaa laga yaabaa inay akhriyaan as a history book in laga waramo abubakar iyo abijahl iyo niman beri noola ayaa hebel baa waxaa sameeya ayadhamaa soo degtay marka waa waxaynu uga waramaynaa qur-aan taariikhi ah laakiin ma aha waa ilaahay kalaamkiisii oo each and every person in this world gaar ula hadlaya qof waloo dunida joogaba toos buu ugu socdaa gaar buu ugu socdaa sida awgeed weynadiisa la weynaynayo ilaahay qur-aankan wuxuu ku soo dejiyey khayru buqcatin fi lard maka qaaru xiraa buu ku bilaabay dhulka meeshii ugu fadli badnayd waxaa la soo dejiyey bilaha bisha ugu fadli badan leh shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan bisha dhexdeeda haddana waxaa laga soo dejiyey habeenka ugu fadli badan leh saddex boqol iyo dhowr iyo lixdanka maalmood ee la tiriyo habeenka u fadli badan leh ina anzalnaahu fii leylati lqadr wma adraaka ma leylat lqadr leylat lqadri khayru min alfi shahr waxaasoo dhamme waxay tilmaamayaan sida loo weyneynayay waxaa lagu soo dejiyey rasuulkii rususha ugu fadli badnaa oo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu soo dejiyey ummaddii umamka ugu khayr badnayd kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar idan waxaasoo dhamme waxa ay tilmaamayaan weyni ilaahay weyneynayo subxaana wa tacaala hadalkiisa si ay dadku ugu fiirsadaan oo ay si gaara ugu fahmaan idan waxaynu leenahay kelmadda koowaad oo ku soo koobaynaa qur-aankan aad arkaysaa waa ilaahay kalaamkiisii ilaahay ku abuuray ee dunida abuuray ee khalqigoo dhan isagu leh ee aakhiro abuuray ee janniya naarba leh ee caliimka ee khabiirka ee xakiimka ah cilmi badan khibrad badan aqoon badan yaclamu sira wa akhfa wax walba og waxba aanay ka qarsoonayn baatinka iyo daahirka iyo geybka iyo shahaadadu isugu mid tahay caalim alghaybi washahaada waxa muuqdiya waxa maqanba og allaha hadalkiisii weeyaan baa layidhi waa marka koowaad sida ogeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamaya xataa ummadda in lagu soo dejiyay iyadoo ummadda u fadli badan leh iyada dhexdeeda marka la eegana kuwa isaga xambaarsan baa usii fadli badan baa layidhi xadiidka bukhaari khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa idinku khayr badan ka qur-aanka bartay ee baray inta badan dadku xadiidka markay fasirayaan waxay u qaataan uun alfaadiisa qofka qur-aanka intuu qaybay isaguna dadka sii baray laakiin tacallama alqur'aan uu ka ballaadhaya waa qofka qur-aanka bartay fahmay axkaamtiisa xikamkiisa taariikhtiisa waxa ku qoran fahmay ee uu sidee macno ah qabla daalikna dee ereyadiisii akhrii karayo oo ama kora ka haya ama kitaabka ka akhrinaya dadkana sii baraya yacni risaalada ilaahay kalaamkiisaasi cidda intay fahamto haddana bulshada kale usii gudbisa ayaa idinku khayr badan baa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sida qur-aanka loo qiimayn- loo qiimaynayo daraaddeed ee fadligiisa waxaa ku tusinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi imaamnimadeenna ninka imaamka ah eeynu hortaagan waa qof aynu leenahay ilaahay inoola hadal annana aamiintaanu kaa daba haynaynaya alla noo bari adigu waajaha ilaahay subxaana wa tacaala يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله من ربي أي النبي عليه عليه الصلاة والسلام يؤم القوم دك واحد تكينيا نينك وأخرس بدن وفهم بدن وأقوم بدن إلى كتابيس عند الصحابة وقت قلنا ما واحد صابحي إن فهم كي قرآن كي كلف قادان وضد بدن وقيب سلا أركه لكن أن دراسينين ويسكت دينين يبرتان محي قرآن كما معنيش لكن عهد الصحابة aqra'ahum kaana afqahahum kuwan qur-aanka ugu akhriska badan leh iyaga ahaana kuwa ugu fiqiya cilmi badan waayo waa ninka ilaahay hadalkiisa sida ee fahmay intuu ilaahay hadalkiisii qaybay dusha ka haya haddana macnihiisa fahamsani huwa kaasaa u cilmi badan dadka si awgeed ayuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaumu lqowma aqra'ahum likitaab illah xadiidkii muslim dadka waxaa tukinaya ninka qur-aanka ugu akhris badan leh bale nebigu calayhi salaatu wasalaam ee maalintii uxud ee dadka badan ee muslimiintii dhinteen adigu markii dadka la xabaalayay waxaa dhacday in xabaalaha qaarkood laba laba saddex saddex loogu rido xabaal keliya laba qof lagu rido ama saddex qof lagu rido xataa xabaasha wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waqadimuu aktarahum qur'aana say u kala qur-aan badan yihin u kala horraysiiyo ninka qur-aanka badan le ha la horraysiiyo kaka qur-aanka yarna maxay sakan maanka ha noqdo qofka labaad ee xabaasha lagu ridayo waxaasoo dhan waxaynu u tilmaamaynaa inaynu in yar ka tilmaamno ah qur-aanka iyo fadligiisa marka hore inuu inoo muuqdo nusuus badan oo qur-aan iyo xadiidba waa ku soo arortay laakiin kelmaddaydu kuma socoto fadliga ee waxaan rabaa un inaan tilmaamo ilaahay kitaabkiisa weynaynta wuu u baahan yahay inagu inta badan weynayntiisu waa inaynu meel ha dhigno boodhka ka ilaalino la yidhaahdo dhulka ha dhigina sax intuba waa sax towraad markay soo qaateen yahuudi ee uu masalada nebigu ka baadhayay towraad markii loo dhiibay wuxuu yidhi keena wax loo dhigo barkin bay u keeneen oo towraad dusha ka saaray towraad oo muxaraf ahayd markaas buu diiday inuu dhulka dhigo idan ilaahay kitaabkiisa in dhulka la dhiga maayo waa in la sharfoo la weyneeya laakiin teennu dhan bay ka engegantay waa weyneyn aan weyneyntii la rabay la soconin waa shayga labaad waxaan leenahay qur-aanku waa mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay jiritaankiisa waa casriga dambe waxaad maqlaysaa dad ku murmaya ilaahay jiritaankiisa iyo ambiyada jiritaankooda iyo nebi maxamed nebinimadiisa waxoo dhan isaga caddaynaya looma baahna falsafo ka baxsan iyo aqoon kaloo ka baxsan diin wixii u ah isagaa u marjaca qur-aankaa ka waramaya ilaahay subxaana wa tacaala adilada caddaynaysa wujuudkiisa tiritaankiisa qur-aankaa ka waramaya adilada caddaynaysa aakhiro janno iyo naar qur-aankaa ka waramaya adilada caddaynaysa rususa iyo jiritaankooda weliba wuxuu u caddaynayaa si logic ah markaan leeyahay qur-aankaa caddaynaya nebi maxamed lama odhan calayhi salaatu wasalaam gaaladii wakhtigiisa la joogtay lama odhanin falsafo kale intaad u akhrido markay ku rumeeyaan qur-aanka u sheega lama odhanin ee waxaa la lahaa qul markay shubha keenaanba ilaahay baa ka jawaabayay sidaa ku dheh sidaa dheh idan qur-aanku shubahaadka la hayo oo dhan inaad adigu fahmi weydo waa dhici kartaa saad ugala soo bixi lahayd laakiin waxa laaliya waxa shubha bini aadamu hayo atawaasahu bihi baa ilaah yidhi bini aadam intuu soo jiray intan shubahaadkani way soo jireen isagaa ka wada jawaabaya isagaa ka jawaabaya saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim kuwii mucjisooyiyo wax doondooday oo miyaanay ku fillayn baa ilaahay leeya inaanu kitaabkugu soo dejinay korkooda lagu akrinayo walidaalik haddaad rabto cid gaala inaad qanciso waxba ha isku dayin adigu inaad logic iskaaga isticmaasho qur-aankaasi wuxuu sheegaya u sheeg hadduu afka garanaya u dhiib haddii kale kitaab translated oo wax ka sharxaya u dhiib ilaahay isagaa adiladiisa caddaysanaya rusushiisa diintiisa adilo uma baahna bini aadam kanbay ku taallaa waa kitaabka qur-aani wuxuu la hadlayaa min layman ilaa keena ugu khabiirsana brofesorka ah waa iskaga mid ilaahay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir ilaahay wuxuuna leeyahy miyaanu alle garanaynin ciduu abuuray isagoo alatiifu alkhabiir ah ilaahay waa ogyey bini aadamku wuxuu u baahan yahay u garanaya qaabka loola hadlayo caqligooduu la hadlayaa qalbigooduu la hadlayaa maankooduu la hadlayaa isagaa inaf ah wuxuu u baahan yahay ciddaad diin ugu yeedhayso inaad qur-aankan u dhiibto haddii aanu luqadiisa garanayn inaad wax uga sheegto haddaad translation helayso inaad siiso tidhaahda akhri wixii mid madow ka gala haddaad u sharxi karta aad u sharaxdo si awgeed baa ilahay wuxuu leeyahy qur-aankani mucjizaynu iyo waxa ugu filan low kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira baa ilahay cid aan alla ahayn hadduu ka iman lahaa qur-aanka kani isbaraanbarin badan iyo isburin badan iyo iska hor imaad badan baa lagu arki lahaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka ah ninka saynisyahanka wuu qancinaya oo ninka dhaqaale ka warramaya wuu qancinaya oo ninka siyaasiga wuu qancinaya oo kullu fan kullamaa aqoontaadu sii badataba fahamkaad u yeelanayso baa sii badanaya kullamaa aqoontaada kale ee nolosha aad ka taqaanaa ay badato fannigay doontaa ku saabsanaato haddaad qur-aanka akhrido usuusheedaad arki doontaa si awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa oo dadka miyaanu ku filayn kitaabkii aanu soo dejiyey hadduu ahaan lahaa kitaab cid kale maanta dunidu ninka fanni ku takhasusa ee buug fiican ka qora oo la buunbuuniyaa waxaa la idhaha waa professor hebel oo kitaabkiisa siyaasadee waxaa kaga warramaya ama dhaqaalee waxaa kaga warramayo ama waxaa kaga warramayo waa buugga ugu fiican waxaad qiyaastaa kitaab uu la yimi rasuul umiya qof aan waxna qorin waxna akhrinin oo waxa bini aadamku u baahaya oo dhan ka warramaya ma mucjizo ka weyn baa jirta kitaab uu sito haddii nin wax aqoonin wax soo qorqoro waxaad odhan lahayd dee waxbuu soo bartay oo waxbuu garanayaa laakiin kitaab aakhire ka warramaya oo adduun ka warramaya oo cirka ka warramaya oo ilmaha caloosha ku jira iyo atwaartuu mare ka warramaya oo wax kasta ka warramaya oo haddana cidda sidata ay tahay cid aan waxna qorin waxna akhrii karin aduu ma u malaynaysaa qof aan ha lagaba qoro qof aan waxna qorin waxna akhrin inuu kitaab qori karo se kitaabku qoraa siduu ekaan lahaa waad u malaynaysa haddaad nin reer miyiga u yeedho tidhaahdo kitaab baan kaa qoraya iyo bal sheeg muxuu ka warrami lahaa baad u malaynaysaa kitaab noloshoo dhan maamulaya inuu yahay taasi waxay caddaynaysaa nimankii gaaleedee nebiga cahdigiisana loolaa iyo kuwa maanta nooliba markay u taag waayaan waxay isku dayaan inay ku noorgareeyaan aan la akhrinin laga fogaado rag waaweyn oo culamaa waxay ku tijaabeen ama brofesor rayn markay arkaan inay qadiyadu ku caddahay inay iska fogsiyaan kuwii nabigana wakhtigiisii noolaana maxay yidhaahdeen waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walghaw fiih lacallakum taglibuun markay xoog kala waayeen waxay yidhaahdeen waar ha dhegaysanina haddaad dhegaysato wuu ku duufsanayaaye jas dhagaa ka xidho oo haddaa aragtaan isagoo akhrinaya walghaw fiihi ku buuqa yaa la isfahmi lacallakum taglibuun bay yidhahdeen waxaa laga yaabaa inaad xoog badataan idan shayga labadan tilmaamaya markaa wuxuu yahay kitaabka qur'aanka ahi marka caqiido ilaahay diinta malaa'igta rususha taariikhdii dadkii hore waxaa marka laga waramayo jannada naarta isagaa daliil ugu filan aayaat lanfusi walaafaaq buu ka waramaya aman yabda'u alkhalqa uma yuciidu waman yarzuqukum min alsamaa'i walard ailahun maca allah qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya war cirkan iyo dhulkan iyo samadan iyo waxan yaa abuuray haddaad system aragto wax nidaam leh system leh design wuxuu ka muuqdo there should be a designer sudfa iyo cos maxaa la yidhahaa by chance iyo coincidence ma sameeyaan nidaam kama soo baxo thats why maalan ninka saynisyahankaahi muxuu wax u baadhaa caqiiduu rumaysan yahay ah dunidu inay systematic tahay waayo waxaa systematic oo qurad researchku samayn kartaa haddaad rumaysan tahay biyuhu marna inay labaatan digri ku baylgaroobayaan marna boqol ku baylgaroobayaan waa iska bychanis tahay cilmiba ma suurto galeen laakiin cilmiga baxiga waxa ka horeeya bay yidhahdaan caqiida caqiidadaasoo ah inaad ku qanacday dunidu inay systematic tahay markaasay suurtagal tahay inaad tidhahdo systemkani siduu shaqaynayo aan wax ka ogaado saynis oo dhammi waa system kaa shaqaynaya dunida ka jira inaad isku daydo inaad wax ka ogaato hadhowna aad isku daydo inaad taqliidisoo develop garayso aadna bal inaad sidiioo kale wax u samaysan kartid aad isticmaasho haddaanad taa ku qanacsanayn marka hore aad ku qanacsantay wuxuu inuu fawdo yahay no science atool ma jireen ilaahay wuxuu ina leeyahay khalqiga allaha abuuray haddana soo celinaya ilaaha cirkan iyo dhulkan baa idinka arsaaqaya a ilaahun maca allah qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilkiina iyo buruufkiina keena haddaa wax kale rumaysantihin hadduu jiro wax kale waxaan kusoo koobaya qodobka labaad markaasi qur'aanku isagaa daliil isugu filan in la fahmoon buu u baahan yahay walidaalika ilaahay nebiga wuxuu ku yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira isaga kula dagaalgal baa ilaah yidhi qur-aanka kula dagaalgal haddaad u baahan tahay wax doodi ka taagan tahay wax muran ka jiro wax laga hadlayo diin ku saabsan uma baahnid wax kale kitaabka qur-aanaa jawaabtiisii ku qoran tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira isaga ku dagaalgal kaasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee sinaan soo koobaya waxa weeyaan daynu garanno kitaabkani inuu yahay ilaahay kalaamkiisii garanno inuu inuu yahay daliilkii ama mucjisadii ama burhaankii ama caddayntii bayinadii diintan xaqnimadeeda iyo midnimadeeda tilmaamaysay waxa isweydiin le muxuu ka hadlayaa markaa intaa kadib muxuu ka hadlayaa kitaabkani wuxuu ka hadlayaabaa in layni muxtawaagiisu waa manhaju xayaa waxa uu tilmaamayaa qofka bini aadamkee dunidan jooga siduu u noolaan lahaa ayan kaana mustawaaka alcilmiy meeshaad doonto heerkaaga aqooneed garaadeed waxbarasheed ha joogo laakiin waa gaidanskaagii tilmaamayay noloshan sidaad ugu noolaan lahay iskale haddaan u idhaahdo waxa weeyaan waa jadwalkii yowmiga ahaa ee maalintaada adu waxaa laga yaabaa inaad buuggaaga waxyar ku qorqorto maanta maxaa shaqay taalla maxaan qabanaya noloshaada oo dhan shaqadii kuu taallay buu tilmaamaya waxaad qaban lahayd sidaad u noolaan lahayd wuxuu kaaga jawaabayaa baahi kastoo aad qabto sida awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمس... للمسلمين إلهي القرآن كما كنت سفيني وحكت المامي يا نبي وحن كنت سعدتشني كتاب تبيانا لكل شيء تحتاج إليه عدين يا وحك استاد باهنتي نلاش وحيد هذا ما لبا قيبوت qayb ilaahay wuxuu caqliga inoo siiyey inaynu baadhno oo horu marino oo ah afcaashan ilaahay khalqigiisan saynu u baadhi lahayn all sciences wuxuu sameeyaa waa istikshaaf waa wax jiray ayaad siduu u shaqaynaya baadi doonaysaa aqoonta bini aadamka waa inta aqoonta bini aadamka wax cusub ma samayso waxaan jirin ma keento walow atamna ha noqdee laakiin waxay raadisaa wax jiraa siduu u shaqaynayaa markaad fahamto siduu u shaqaynayaa la isweydiiyaa markaa sidee looga faa'iidaysanayaa yani science oo dhan waxay dhahdaan waa space and time unbuu yareeyaa waktigaa waxaa lagu qabanaya see loo yarayn lahaa gaadhi dayuuro tareen waxaanaynu fuulayn oo dhan mashiin wax sameeya warshad wax soo saarta waxa kan waa wixii manualka loo qaban lahaa wakti dheer qaadan lahaa see timekiisa loo yareeyaa waxa labaad uu ka fakeraana waxa weeyaan spacekiisa see loo yareeyaa meesha uu qaadanayo waxa marka hore mashiinadu markay soo baxaan marka hore intaasii wada laaleegiin xajmi ballaaran wuu sii yaraadaa uun sii yaraadaa uun sii yaraadaa hadhow walaydhaa wax yaroo intan leeg baa qabanaya shaqa intaasiya waa kuwan imanka dee computerka inoogu logical gateska computerku maxay taiwan baa hadda u horeysa tree nanometer bay marinayaan tree nanometer inuu processor ku ahaado soo duuduub kuwa caqligaa loogu talagalay waxa uu qur-aanku kugu hadeynaya kuwa wixii khuraafaad iyo waxaan jirina inaad ka tagto si aad really u waajahdo oo shacwado iyo falfal iyo awraafays iyo waxaasoo dhan bini aadamku adeegsanaya war waxaas waa khuraafa la yidhi xagga iska dhiga wax baadha waxa aan kuwaa ahayn ee ah bini aadamka dhaqankiisa wixii ku saabsan bini aadamka dhaqankiisa wax ku saabsani waa maxay oo hadduu dhaqaale yahay oo hadduu science yahay oo hadduu taariikh yahay oo hadduu caqiide yahay qofka bini aadamka iyo siduu u fakerayo iyo siduu wax u qabanayo wixii ku saabsan usuusheedaa ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala sidaa awgeed qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ana hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankani wuxuu idinku hanuuninayaa ta u toosnaan badan even though xataa hadday laba dariiqoo meesha loo maraajiraan bointkaasi aad u gaadho hadday toban dariiqoo la maraajiraan ka ugu dhow waayo ilaahay bini aadamka wuu karaamayey lama rabo inuu bini aadamku la noqdo jiirka wax lagu tijaabiyo mabaadi'da dunida waxay bini aadam ka dhigtay jiir wax lagu tijaabiyo toddobaatan sane mabda lagu wadayo hadhow waa la odhanayaa wuu fashilay waxba kama jiraan way la bedelaa tala shuuciye seventy years baa dad bir iyo xadiid lagu maamulayo haddaa la yidhi waxba kama jiraan aan iskaga tago waxaa la mida raa soomaaliyeed waa lagu waday waday laakiin haddaa loo taaglaayay meeshii laga bixi lahaa isku soo duuduub bini aadamku tijaabaadkan uu bini aadamka ku wadaa ilahay wuxuu leeyay bini aadamka tijaabada ka daaya anaa hanuuninayo dariiqa u saxsan u tilmaamay adiga waxaa lagaa rabaa inaad marto ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ya ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidat min rabbikum wa shifaa'u lima fi suduuri wa hudan wa raxma lilmu'miniin wardadow baa ilaahay leeyahy qad jaa'atkum mawcida waana xagga idinka timi alle iyo shifaa'un lima fi suduur wax kastoo bini aadamka warwargeliya wixii lagaga caafimaadaya wax kastoo jahli keena wax kastoo warwargeliya nidaam kastoo uu ka shaki qabo caafimaadkiisi kanbuu ku jiraa baa ilaahay leeyahy hanuunku isaguu ku jiraa idan kitaabka qur'aani waa kitaabka uu caqiide laga qaato waxaad rumayn lahayd iyo tasawuraadkaaga waa kitaab shareeco laga qaato qaanuun qaanuun basiska nololeed there is no law in this world isku soo dar xataa kuwan yaalla diin bay ku salaysan yihiin ama diin qaldan ha noqoto ama diin saxan ha noqote ama diin qaldan ha noqoto ama diin saxan ha noqoto laakiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wixii ugu qumanaa ee qaanuunaan idin soo dejinaya shareecada qaanuunkeedu bini aadamnimaday ku salaysantay wax isbedbedela saa awgeed maaha maadaama asalka bini aadamku isbedelaynin ama qaanuunka bini aadamku shalayna xalaal buu noqonaya maantana xaraam buu noqonaya saa dambena waajib buu noqonaya maalan iminka dunida xuquuqul bini aadam waxa la dhahda inta la waday waday waday oo xadkeedii la dhaafiyey shalay wax dembi ahaa bal ee dsm buugga ku qoraa dsm buugga waa buuggan yare dhakhaatiirtan psychiatriga iyo nervay waxaan ku shaqale buugga yare haag buuggooda ay wax ka baadhaan xanuunada ku qoraa ee ay u arkayeen mental disorderska inay ka mid ee la daweeyo 1972 wixii ka horreeyey xanuun la daweeyaa buu ahaa iminkana waa xuquuq bini aadam u kala fiirso inta isu jiraan homosexuality 1972 wixii ka horreeyey dsm bookska wuxuu ku qoraa inuu yahay xanuun mental disorder oo ah in la daweeyo oo wey loo mara leh iminkana wuxuu u soo guuray maxay xalaal 1919 kii maraykanku wuxuu qaatay khamradu inay xaaraan tahay waddanko dhanna waa laga mamnuucay shan iyo toban sano ama afar iyo toban sannadood buu saaha to nineteen thirty three iminkana waa xalaal ma cilmi cusub baa ka soo koray maya waa loo taag waaye idan humanitygu isma bedelo biniaadamnimadu isma bedesho therefore mar haddaan biniaadamnimadu isbedelaynin qawaaniinta asalka ee biniaadamka noloshiisa ku saabsane xaaraamtiisa iyo xalaashiisa ku saabsani waa inaan isbedelin inay wax jira noqotaa siiba cusrigan dambe uu bini aadamku xad gaadhay idan caqiida kitaabkan bay ku taallaa shareeca isagay ku taallaa akhlaaq ethics iyo morals bini aadamku waxa uu ku dhaqmo ee dhaqan iyo akhlaaqa usuushiisa qur-aanka ka warramaya wuxuu ka warramayaa taariikhdii bini aadamkoo kooban bini aadam qur-aanku wuxuu ka warramaya matalan nebiyo iyo rusul iyo dad wanaagsan iyo saalixiina wuxuu kaloo ka warramayaa duqaad iyo faajiriin iyo dictatorship iyo habaarqabayaal dunida soo maray wuxuu ka warramayaa taariikhdii bini aadamku aadam laga soo bilaabiyo ibliis wixii dhex maray ilaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii dhex maray oo taariikhuu si consisa kuu siinaya wuxuu kuu siinayaa halkee lagu jabay halkeesi lagu guulaystay and that's the point taarikhda waxa laga rabaa waa intaa waa inaad ogaato maxaa lagu jabaa si aad berri isaga ilaaliso waa inaad ogaato maxaa lagu guulaystaa si aad u sii isticmaali karto idan taariikhdii bini aadamka kooban buu ku siinaya wuxuu kuu adarasayaa mustaqbalka soo socdaiyo waxa dhici doona waxa dhici doona hadday tahay geerida dabadeed iyo xabaashi marka lagu jiro iyo aakhiro iyo janno iyo naar iyo wax ka dambeeyo tilmaamaya wuxuu qur-aanku ka warramayaa cadaalad dhaqaale siyaasad علوم اجتماع بل إيه إشارات كونية في الأنفس والآفاق آيات القرآن كوك كور رمية كن آية دودوي كبدين بينا هيدا دان آيات كأحكام تكور رمية أحكام شرعية وحاسمية وحاسمين آيات كور رمية وحكبدا آيات كيونيفرس كور رمية انتين بدرسين ولانظروا ماذا في السماوات والأرض وإلى إليه وربل عرقي ينو كان أفير صدو إيه انتين أفير صدو intaynu cilmi baadhis samaynay intaynu daraasaynin ilahay baa ina amraya inaynu eegno oo u fiirsanno qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa badaa alkhalq dhulka socda oo taariikhda dhulka dhulkaa ka helaysaan geologist iyo waxan maxay sameeyaan leeyariska dhulka iyo waxan baa la baadaa inta asaa la yidhaha waktigaa saasuu ahaan jiray waktigan caynkan buu ahaan jiray geedkani intanoo sanuu jiray wax kale ilahay dhulka socda buu leeyahy oo eega aahaartii bini aadamka idan waxaynu u baahanay oo dhan buu ka warramaya waxaan odhan karnaa bitacbiir aakhar waa akbar mawsuuca cala aliطlaaqi fi hada alkown waa mawsuuca encyclopedia ugu weyn ee nolosha oo dhan usuusheeda koobay muxuu ku koobay ma isagoo iska hadal tiraa maya ilaahay wuxuu leeyahy anzalahu aladii yaclamu asira fi اsamaawaati walard waxaa soo dejiyey ilaaha sirta ku qarsoon cir iyo dhulba og ilaaha subxaana wa tacaala sirta cir iyo dhulba ku qarsoon maxay og baa soo dejiyey idan waxaan leenahay kitaabkani waa manhaju xayaa waxaynu u baahannahay haddaad qof tahay iyo haddaad qoys tahay iyo haddaad qaran tahayba inaad isaga u noqoto oo eegto muxuu kuu sheegaya muxuu ku faraya inagu caqli ah in laga barakaysto umaynu u qaadanay halkaa dhig akhriyo ka barakaysto dabeetana iska dhig waxaad la mid tahay qof haraadan oo haddana biyo xambaarsan ka waran haddii biyo lagugu raro haddana aad haraadanto leedahay haraad baan baktinaya biyona waxaad sidaana waa biyo kuwii yuhuudi iyo qoladii hore ilaahay ceebeeye maxaa lagu ceebeeyey asfaar bay sidaan maxay sidii ximaar baa la yidhi dameer kutub sida ayaa lagu dhigay kama gedisnin wixii iyaga lagu ceebeeye waayo xal oo dhami halkuu yaallaa laakiin wuu oolayaa waynu ku barakaysanaynaa halkaa haynoo sii yaallo wixayna kalena iska walaaqanno haddaynu qofna iyo haddaynu qoysna iyo haddaynu qabiilna iyo haddaynu qaran nahayba dee maxay gaalada u raaci weyda haddaad tidhahdo oo adigii muslimka ee rumaysanay haddaad raaci weyday ma qof kalaad rajaynaysaa inuu inuu ku dhaqmo aday ahayd inaad gurig saamul noqoto oo bini aadamku kugu daydo oo u arko bini aadamku wayna ku garaadle hadduu jiri lahaa system si dhaba ugu dhaqmaya dadku way arki lahayn benefitka ku jira laakiin haddaan dadkuba ku dhaqmaynin ee barako loo haysto waa dagaalamaynaa haddii wax laga sheego sacaka maaha muslimiinto dhan waa kacayaan qur-aankiibu wax ka sheegay qur-aanka oo haddaad ku dhaqmi weydo adiga wax sheegaaga ka war hadaynan qur-aanba uu dhankiisa u jeedin idan waxaan leenahay kitaabka kani wuxuu u baahan yahay inaynu rafcan ka qaadno rufuuftanuu saaray intaynu ka qaadno inaynu baranno oo akhrino wixii dani kaa gasho waa la gartaa reebana tiraab hay af carabu ku qorayo lama yaqaano imise afaan hooyada ay aabahatoona kuu dhig maad barata oo hungurigu kaa gala wax walba wixii hungurigu gala waa baranaa sawaxelaa barateen ingiriisaa barateen kabaa barateen waayo dantaadii baa gashay bale maanta haddaad shirkad la xidhiidho oo ay kuu soo dirto waraaqihii shirkadu af jarmal ku qoran legal translation baad raadinaysaa si aad u hesho sharciga marka lasoo translate garayaad haddana si aad gunteeda u fahamto ayaad looyar u tegaysaa leedahay bal haddaba hashaan akhri aan adigoo af ingiriisiga garanaya waxa ku qoran baad waxaad raadinaysaa bal meel lagaa qaldi kara inay ku jirto iyo wax kale si aad isaga hubiso contractor suy qofka bini aadamkii wixii dani ka gasho ugu bartaa af carabiguna waa afafka dunida ugu sahlan uguna qarisan haddaynu u rumaysannay in daniinagaga jirta kitaabka kan waa baran kari lahay saynu u barannaba ma aha inaynu wada khabiir noqonayno khabiirnimadu fanni waliba khabiirkiisa la weydiiya akhiiran laakiin at least fikradda guud aynu u baahanaynu heli lahay maanta markaad dhaqaale wax ka baacmushtarayso waxaad ka baacmushtarayso aragtiisida guud waad haysaa waa laga yaabaa in kaaga khabaarsan aad masaa'ilka qaarkood weydiinaysaa inay jirto laakiin waxaasi siduu shaqeeyo sida loo raadceeyo waad guriga sidiinay nisbad ku leedo waad soo haysaa idan kitaabka kani inuu daboolmaado masaajidda yaallo oo keena ugu fiican uu jimco akhriyo ama uu waxoogaa wardiga ka samaysto oo uu yidhaahdo qur-aanka maalintii anigu jis baan akhriyaa dee jis aanad fahmin baad akhrida jis rabbi kula hadlayo oo waxa lagu sheegaya in aanad garanayn rabu samaawaat baa kula hadlaya haddana ma garanaysid ilaahay wixii uu kuu sheegayay gartay sanad laba saddex inay saas kugu dhacdo ka warran nin weligiiba akhrinayay oona haddana garanaynin weligiiba akrinayay oon haddana garanaynin waa kharaa'ibta muslimiinta muslimiinta ka mid ah wuxuu lahaa kitaabka dunida loogu akhriska badan yahay buu yihi waa qur-aanka waayo dunida imise qof oo muslimaa tukada oo faatixa un akhriya ugu yaraan oo birabbinaas akhriya ma qulwalla akhriya waxay yidhahdeen waa buugga loogu akhriska badan yahay laakiin waxaynu odhan karnaa mar labaadna waa buugga loogu faham daran yahay bug dadkao dhan ba akhrinayo oo cidana garanaynin waxa ku qoran dadku waa wada akrinaya waxa ku qorana lama garanayo waxaan leenahay haddaynu rumaysanay inuu yahay manhaju xayaa waxaynu nolosheenna ku saxan lahayn adigoo qof keliya abaa noloshaada ku saxanaya adigoo qoysabaad ku saxaysaa adoo qabiilaad ku saxaysaa adoo qaranaad ku saxaysaa idan waxaynu u baahanay inaynu si fiican u fahmo weliba in la akhriya way fiicanta ayo ilahay qur-aanku wuxuu ku leeyahy low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati haddaanu buur ku soo dejin lahayd oo ay fahamto way kala daadan lahayd baa ilaahay leeyahy hadalka alle iyo wuxuu ka warramayo markay fahamto walow ana qur'aanan suyirat bihi aljibaal aw quطicat bihi alard aw kullima bihi almowta bal lilahi alamru jamiica dee qur-aanka loogu talageli lahaa baa laleeya in buuraa lagu tagsiiyo ama dhulka lagu gooyo ama meydka lagula hadlo haddii loogu talageli lahaa lakaan wuu ahaan lahaa laakiin qulubta bini aadamka dhagaxowday wa maca dalik cidda lagu akhriyo taahiir buu ku sameeyaa iyo cidda akhriysa walidalik baa axmed alqaadi professorkii la odhan jiray muslimkaa dhintay khabiir muslim ahaa oo wadanada maraykanka deganaan jiray wuxuu ahaa dhakhtar kuwa bedelaa wadnaha iyo samabada iyo intan markii uu benshanka galay ee uu dha- dhakhtarnimadii joojiyey ayuu dhakhtarkii ugu weynaa uu ka shaqeynayo agtiisa wuxuu ka furtay meel uu tajaarib ku sameeyo wax ku daweeyo laakiin bishart dadka loo keenaya waa inuu noqdo ciddii ay dhakhtarku ka quusteen meeshaan dhakhtarka weyne ku xiga ciddii laga quusto adiga kosar baad qabtaa bil baad noolaanaysa adiga kan baad qabtaa marka cidda yidhaahdaan waa in layska geeyaa meelaha dadku uu ku baxnaaninayo intuu dhimanayo yidhahda xagga u soo wareejiya kuwaasaa loo keenaa kuwaasuu tijaabooyin ku qaaday oo xabatu sawdaa iyo qur'aan iyo kan ku akhrinayay kuwaa markuu qur-aanka ku akhriyey tajaaribtay ku qaadeen dhammaantood wuu raadeeyey xataa kuwa aan midh ka fahmin buu ku akhriyey qaar muslimuu ku akhriyey qaar gaalaabuu ku akhriyey qaar aan af carabiga aqoon buu ku akhriyey xataa markii dambe waxay dhahaan war mala waa qaabkan loogu qumaynayo qaabkan loogu heesayo qur-aanka af carabi bay keeneen gabayo oo saan u qoran oo lagu heesayo la tajwiidinayo saasay dhahay ku akhriya bal tajribada saynu u eegno ingiriisi lagu heesayo ku akhriya bal af kasta ama hees kasta oo qofkan lagu akhrinayo raadku samayn karo qur-aanku raadku sameeyey wax sameeyey ma jiraan ilaa uu qoraallo dhan ka sameeyo buxuufa waxaan uga dan leeyahay yes qur-aanku raad buu leeyahy taathiir buu leeyahy laakiin waxa dhabta aynu rabnaa ma aha inaynu ajar unu akhrisano ajar badan buu leeyahy akhriskiisu sax weeyaan xaraf kasta toban ajar buu leeyahy ma aha inaynu litabaruk inaynu ka barakaysano shayaadiinta iskaga erino keena jinku derdero jinka kaga saaro intaasun aynu u akhrino laakiin waxa ugu muhiimsanay waxa weeya lilihtidaa alif lam min dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin wa alihtidaa hudan wa raxma lilmu'miniin lilmuslimiin baa ilahay tilmaamay war inaynu ku hanuunno ayuha alaxiba waxaan kusoo koobayaa aayadda qur-aan ee ilaahay leeyahy walaqad yasarna alqur'aana lildikr fahal min mudakir dadka badh baa qur-aanka intay weyneeyeen bay weynidii waxay ka dhigtay waxaan la fahmayn inuu yahay oo kale markaad wax walba soo dhammaysaa qur-aanka la akhriya ilaahayna wuxuu ku leeyahay walaqad yasarna alqur'aana lildikr war qur-aankan waan u fudaydiyey in lagu waantoobo ee fahal min mudakir baa ilaahay leeyahy wax waantoobaya maleedin qur-aankani waa soo simbol haddaad akhrido inuu ku tawjiihiyo aad ku aad ku hanuuntid ee fahal min mudakir cid ku hanuunaysa maleedin ayuha alaxiba waktigii salaaday gaadhay sheekhana waan uga baxaya waxaan uga dan leeya war kitaabkaa qur-aanka eena dhex yaalla waa ilaahay kalaamkiisii waa mucjisadii diinta tan caddaynaysa inay sax tahay waa manhajkii nololeed ee laynoogu talagalay inaynu aakhiriya adduunba ku liibaano saddexdaba isagaa ah waana kaa rafka saaran meel walba inoo yaalla waana ka faa'idi karnaa haddaynu ku noqonno sala allahuma cala nabiyina muxamedin wacala aali wasaxbi wasalam